alla inteeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo xiise leh dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caafimaadka oo toddobaadkiiba xilligan oo kale aad kala socotaan raadiyaha sanguuni muujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makartis dhoble iyo nawaaxigeeda dhegeystayaal aalaba barnaamijka caafimaadka waxaa idiin soo diyaariya islamarkaana idinla socodsiya anigoo ah maxamed cali samow toddobaadkan barnaamijka caafimaadka waxaan uga hadlaynaa faa'iidooyinka caafimaad ee la xiriira isticmaalka hilibka cad
ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadku wada cawdaane midnaan caynayne oo carabina alla inteeyo ururka caafimaadka
hilibka cad ayaa waxaa loola jeedaa hilibka digaaga iyo kalluunka sida ay sheegaan dhakhaatiirta waxa uu inta badan ka caafimaad badan yahay hilibka kale oo laga wado hilibka geela lo-da iyo ariga hilibka gaduudan ayaa ah mid dufan badan ah balse hilibka cada waxuu ka khafiifsan yahay xagga dheefshiidka hilibka gaduudan haddaba kuwan qaar ka mid ah dadka inta badan isticmaala hilibka cada oo ka warabixiyey faa'iidooyinka caafimaad ee ay kala kulmeen bismillahi raxmaan raxiim ee walaal kusoo dhowow wareysiga raadi xasan guni ee marka hore magacaaga u bilow
aada umahadsan tahay waan dhowahay magacaygu waxaawaay salmaan maxamed geedi salmaan walaal waxaad iga warbixisaa ee bulshada soomaaliyeed inta badan inkastoo ay ku baraarugsaneen faa'iidada uu leeyahay hilibka cad kama mid tahay bulshada inta badan isticmaasha hilibka cad hilibka cad waa haa waan ku jiraa inta badan waxa isticmaalo maadaama oo aan hadda ogaaday hilibka cad faa'iidada uu leeyahay faa'iidooyinkooda ugu badan hadda maanta oo hilibka cad laga helo waxaa laga helaa inta badan borotein badan uu leeyahay uu aad buu uga awood badan yahay hilibka geela iyo hilibka lo waxaa laga yaabaa qof walboo xanuunsan inuu xanuunahiisa uu kicinaayo sidii hilibka idada waxyaalo badan oo ilaa hilibka borotiinka hilibka cad lagama yaabo inuu micnaha uu kiciyo xanuuno inuu wax kugu siyaadiyo mooye waa tahay walaal aadaad umahadsan tahay ka shaqsi ahaan goormaad bilowday isticmaalka maxaase iskaaga dareent markaa isticmaash kadib
aada umahadsan tahay ka shaqsi ahaan waxaan dareemay waxaan aad uga helay elejigeydoo aad u kabcay jirkeygo xoogaagoo dhismay sababtoo ah dooreydu ciyaar ma aha hilibka cad waxyaalaha inta badan sida malaayiga oo kale malaayiga ninkii cuno waxyaalaha ugu badan laga hela asagana waxaa waaye kolley ragnimadu hataa wuu sii siyaadiyaa waxyaalo badan oo waxaa jira uu kaa qabanayo hataa wuxuu kuu yeela hami badan iyo maskaxdiioo kuu furanto waxyaalo badan aad aad micnaha u qiimo badan yahay waa tahay ka shaqsi ahaan goormay kugu dhalatay inaad isticmaashay hilibka cad horena uma isticmaali jirtay mise muddo dhaweed aad bilowday isticmaalkiisa
ma dhihi karo muddo dhowaan bilaaway sababtoo ah annaga hadda afrikan joognaa waxyaalaha ugu badan aan dhaqanno waxaa waaye sida dooreyda sidii haddiina aan meel xeeb joogin sida malaayi oo kale haddii labado inta hilibka cad kulli haddaan wada heli wayno hal inaan helno waa laga yaabaa waxa ugu badan aan heli karnona waxaa waaye sidii digaagta isticmaalkeeda ilaa muddo sideed sano aan hadda isticmaalayaa kolley ma ma soo koobi karo faa'iidooyinkeeda kulley waxaa hadda kow iyo laba iyo saddexaan dhihi kara ma aha waata aadayd umahadsan tahay ugu dambeyn baaqaaga aada u jeedin lahayd bulshada inay isticmaalaan hilibka cad iyo faa'iidada aad ugu tilmaami lahayd maxay tahay faa'iidooyinka hadda aan dhihi karo hilibka cad uu leeyahay waxyaalaha ugu badan hadda aabo micnaha aan isticmaalkooda aan aadka u rabno waxaa waaye waa hilibka cad hilibka cad faa'iidooyinka laga helo waxaa ka mid ah hilibka sida hadda hilibka malaayga oo kale ma- maxaa ninka malaayga badsado sida hadda micnaha inta badan dadka ee dhahaan ninka malaayga badsado ninka kale wuu ka aqli badan yahay dooraydoo kale ee, waxyaalaha ugu badan ay keento waxaa waaye inuu jirkaaga body building ay ku sameyso oo hayada iyo waxyaalo badan maraqeeda iyo kulli hataad isku cabto adiga faa'iidooyin hadda aan dhihi karin kow iyo laba iyo saddex faa'iidooyin aada u badanay leeyihiin raxiim ee walaal kusoo dhawo wareysiga raadi xasan gune barnaamijka caafimaadka ee waxaad ka mid tahay bulshada degmada dhobley waxaad iga warbixisa walaal ee kama mid tahay bulshada inta badan isticmaasha hilibka cas magacayga waa nuur cabdi xasan oo ka mid ah degmada dhobley dadka ku nool Een, een, anaha haddaan ka hadlo een, sida hilibka cad een, aniga ma aqoonin een, waxaan dhihi jiray anaha hilibka cad faa'iiduu leeyahay iyo wuxuu leeyahay waxtarkiisa waxjar iyo macnaha iyo waxyeeladiisa Een, waxaan iska isticmaali jiray hilibka lo'da iyo geela inkastoo hadda dhobleyna marka hore macnaha hadii laga isticmaal badnayn base lagu isticmaalin oo nolol- badiba aysan usunba ku badnaynba laakiinse hadda een sidaan arkaayo waa laka keenay marka la keenay marka aniga waxaan sameeyey een macnaha dabagal baan sameeyey macnaha faa'iidooyinka een hilibka uu leeyahay iyo macnaha waxyaala waxyeelinta uu leeyahay dhaqaatiirtaan wareystay dhaqaatiirta waxay sheegeen in macnaha uu hilibkan cad hilibkan kale uu ka fiican yahay hilibka kale xoolahan kale uu ka fiican yahay sida digaagta iyo malayga hilibada cad hilibadaas ka mid ah Een, hilibada kalena macnaha sida geela iyo ariga camal ee, inuu macnaha hilibkan kale oo mal- ee, macnaha hilibka cadka uu ka fiican yahay uuna u roon yahay caafimaadka xag jireed xag maskaxeed een, xagga dhiigga ee, sidaba dhiigga cas macnaha uu u roon yahay intaas bay macnaha ta- ay ii sheegeen dhakhaatiirta ee, hadaba caafimaadku inuu muhiim weyn qeybin uu ka qaadanayo macnaha ee, hilibka cad aniga ahaanteyda een, maasha allah hadda waan isticmaalaa waxyaalo badan baan iskaga aan ka dareen macnaha aniga iyo macnaha reerkayga aan ka dareemay furfurnaansho badan caafimaad siinbiri dadkii macnaha dhiigga yar iyo dhiigga saan iyo difaaca ku yar unbaa la dhihi jiray Een, caruurtii qofkii manaag iyo haddana alxamdulilah intaan hilibkan isticmaalay maasha allah dhiigga sidii loogu talagalaa waaye Een, maasha allah caafimaadkooda furfurcoonidooda maskaxiyan ahaan macnaha een, furfurcoonida qofka maasha allah xag jireed maasha allah waa sidan aan macnaha aniga ahaanteed aan ku faraxsanahay Een, dhakhaatiirta macnaha waxyaala i fareen macnaha haddii alxamdulilah inaan ku guul macnaha aan ku faa'iida ila tahay marka ani ahaanteyda waxaan dhihi lahaa maadaama aan ahay qof ee, ka wareystay een, waxyaalihii iyo dhibaatadii iyo maxaan dhihi jiray faa'iidooyinka uu leeyahay hilibka cad maadaama qof ka dabagalay oo ka wareysta aan ahay aana ka saabsanahay degmada dhobley dadka ku nool waxaan dhihi lahaa dadka aan ku wacyigelin lahaa in la isticmaalo sida caafimaadka caafimaadkeena ugu kordho insha allah de wixii caafimaadku keena xalaalna kuwa waa inaa isticmaasho nafta ahaantaada dadka waxaan ku boorin lahaa in la isticmaalo raxiim ee walaal kusoo dhawo wareysiga raadi xasan gune barnaamijka caafimaadka ee waxaad ka mid tahay bulshada degmada dhobley waxaad iga warbixisa walaal ee kama mid tahay bulshada inta badan isticmaasha hilibka cas magacayga waa muuse ilowle aadan Ee, waxaan ahay dadka isticmaalo hilibka ee, cad sida digaagta iyo malayga hilibka cas aniga ahaanteyda waxaan ka isticmaalaa ee, digaagta badan inta badan maadaama aan joogo meel aan xeeb ahayn oo markaasi laga heli karo hilibka ee, malayga sida webiyada agtooda j- ee, dadka ee, jiimada degan dadka degan yaa badanaa malayga isticmaali karo oo waayo waa u dhow yihiin waana fududahay sida ay ku heli karaan dadka soo kalluumaysto markay keenaan yaad ka qaadan kartaa taasi markaa xagga ugu baxo digaagtaa isticmaalaa maadaama dhobley aan joogo oo ah meel ee, dee boondhari ah boondharina waa ogsan tahay dee laba dhinacaa loo kala gooshaa Ee, xagga kenyana waa ku isticmaali jiray intana waa ku isticmaalaa Ee, wadanka soomaaliya inta badan bulshada soomaaliyeed zaaid uma isticmaalaan ee, kalluunka iyo sidoo kale ee, ee, digaagtaba marka dalka kenya ayaa inta badan zaaid looga isticmaalaa lama dhihi karaa maadaama halkan ay tahay ee, meel border ah inta badan aad ayaa looga isticmaalaa waxaan dhihi karnaa digaagta waa- waxaa waaye hilib oo waxtar leh hilib dhinaca caafimaadka ku fiican sababtay tahay qofka bili-aadanka dhiiggiis waa labo waa dhiigga guduudan iyo dhiigga cas badanaana dhiigga cas ayaa qofka hadduu ka dhammaado waa arrintiisa khatar ay tahay wax walboo markaa kugu dhaco si dhaqsi ah kagama kabsan kartid ilaa aada leedahay dhiigga cas marka waxaan dhihi lahay bulshada waxaa aniga ahaanteyda ila habboon oo dhakhtariintana aan saan ka maqlay saan wada ognahay hilib hilibka cas waa caafimaad sida ukuntaba ay caafimaad u leedahay ayuu hilibka cadna caafimaad u leeyahay adiga goormaad bilowda isticmaalka hilibka cad ee cunitaankiisa sidoo kale dhakhaatiirta miyaad ka wareysatay in caafimaad uu leeyahay in kale aniga waxaan bilaabay sanadkii hadda lasoo dhaafayay ayaan bilaabay hilibka cas guud ahaanba waxaana ka wareystay markaa iyada ah dhakhtar ayaan ka wareystay dhakhtarkii aan ka wareystay ayaan weydiiyey faa-idada uu leeyahay hilibka markaan weydiiyey faa-iidooyin badan buu ii sheegay inuu dhiigga cas u fiican yahay ina oodna garaaca iyo waxaas inuu kaga isagana u roon yahay mar walba marka waxay aniga ahaanteyda markaan fikiray ila noqotay inaan isticmaalo saasaa anigay horta igu kaliftay inaan isticmaaliy bulshada aan isticmaalin waa soomaaliyeed maadaama bulshada ay u badneen maxay tahay baaqa aad u diri lahayd hadday ogsaneyn hilibka cas inuu caafimaad leeyahay haddaad shalay ka warhaynin maanta ayaad ogaani kartaa iyo meel walba dadka social mobilizeka ay ka adeegaan sida tviyada ka maqli kartaa meel baad ka fiirin kartaa waa tahay dhegaystayaal waxaan isla soo gaarnay qeybihii dhexe barnaamijkeenii caafimaadka ee aad kala socoteen raadiyaha sangoni mujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makartis dhanka kale waxaan geystiisa wax ka weydiinay mid ka mid ah dhakhaatiirta ah degmada dobley wuxuuna inooga warbixiyey faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay isticmaalka hilibka cadda waa tahay digtoora kusoo dhowow waa maxay faa'iidooyinka caafimaad ee laga hela cunista hilibka cad
walaal hilibka cad horta hilibka cad waxaa la yidhaahdaa hilibka kalluunka doorada iyo wixii lamid ah baa le hilibka cad hilibka cad waxaa laga helaa faa'iidooyin badan ko waa hilib softy ah oo jilicsan oo fudud marka loo fiiriyo hilibka guduudan ama hilibka xoolaha dufankiisuna uusan badneen maadaama uu yahay hilib softy ah ama hilib fudud uu yahay waxay noqonaysaa waxaa keenaysaa inuu waxyaalo fara badan uu kaga fiicnaado kan kale oo dheefshiidka durba uu shiido waxaa kale uu leeyahay fitaminaad fara badan oo qofka u fiican sida vitamin b twelve vitamin two brotiinna fara badan oo jirka biniaadanka u fiican ama difaaca jirka u fiican waxaa kale oo leeyahay waxyaalo fara badan oo caafimaadka ayuu qayb ka qaataa sida inuu cudurro fara badan ay noqoto inuu ka hortago sida cudurka habitationka dhikarka oo kale ama stroke oo kale qofka inuu ka caawiyo sidoo kale crossolka oo kale qofka inuusan ku dhicin maadaama hilka uusan lahayn dheefshiidka uusan dufan fara badan lahayn marka wuxuu kaloo leeyahay saan hore sheegay difaaca jirka difaaca jirkana wax walba oo jirka hadduu difaac helo waxyaalo fara badan bay daawo u noqonaysaa marka qofka jirkiisa inuu jir fiican nadiif u dhasho inuu muuqaal ahaan sida vitamin d oo kale ku jira si qofka jirkiisa uu nadiif noqdo inuu brotiin fiican helo waxyaalahaas fitimiinadka faraha badan buu leeyahay marka faa'iidooyinkiisa aad bay u badan yihiin marka loo barbardhiga kale miyuu ka wanaagsan yahay hilibka cad hilibka kale ee inta badan bulshada ay isticmaalaan walaal wuxuu kaga duwan yahay waxyaalo badan sidaan horey u sheegay hilibka cadi ma lahan dufan badan meesha hilibka xoolaha sida lo-da idaha ariga geela sidoo kale ay leeyihiin hilib ay weliba iyagoo si kala badan ay dufan badan leeyihiin asaga dufan badan ma lahan waa midda labaad fitaminaad badan oo laga helaa jira oo aan laga helin inkastoo hilibka gudanba uu fitamin leeyahay laakiin waa fitaminaad kale oo uu ka fitamin fitaminaad oon khaas ku jirin ayaa kan ku jira oo jirka biniaadankana uu u baahan yahay waxaa kale oo kaga duwan yahay cudurro kaas inta badan laga qaado kan lagama qaado sida borseellahoo kale iyo cudurro fara badan oo kale waa mida kale oo xoolaha daawa la siiya daawooyinka la siinhayo waxaa laga yaaba qofka inay dhibaato u keenaan isaga kalluunka cidna daawada ma siinayso marka wax aad buu uga duwan yahay ama faa'iidooyin badan buu leeyahay oo hilibka kale uu waxyaala ula dhariyaa jira sida haddaan kuu sheego kale inuusan uusan lahayn waxyaalaha hilibka kale uu leeyahay sida xanuunada laga qaado kale hilibka hilibka duudan laga qaado kale aan laga qaadan isaga daawooyinka la siiya aan laga siiyan aan laga qaadin oo kale marka way kala duwan yihiin maxaa sababaa in inta badan soomaalida aysan ku baraarugsaneyn isticmaalka hilibkan waxaan is dhihi karaa soomaalida dhaqan bay leedahay dhaqankeedana waa dhaqan baadiye baadiyahana waxaa laga dhaqdaa waxaa laga dhaqdaa xoolaha nool xoolaha nool baa isticmaalkooda awooyaashooda hore ay aada u isticmaalayeen marka maadaama xoolaha ay yihiin waxa lafdhabarta soomaalida still waxay ku tiirsan yihiin inay isticmaalaan xoolihii noolaa marka inta badan soomaalida reer xeebeed ma ahan inta reer xeebeedkana waa iska kooban tahay hadday yihiinna waa dad ka yimid marka qaarkood waxaa dhacda qof inuu xeeb joogo intaasuna xeeb joogay laga yaabo in ku dhalan gaaray haddana uusan hilib guduudan hilib cad uusan isticmaalinba uu maalin walba neef qasho marka waxaa keenaysa kow saan is leeyahay waxaa kow ka ah dhaqanka soomaalida oo ah dad xoolo dhaqata ah xooluna ay u ahaayeen waxa koobaad oo isticmaalaan ayna qashaan ayna gataan ayna rartaan taasaa markaan is leeyahay waa qeybta ugu weyn inay ka qaadato inay maalin walba hilib guduudan cunaan waa tahay dictore sidee ayay bulshada inta badan aanan isticmaalin hilibka cad ay u baraarugsanaan karaan faa'iidooyinka caafimaad ee la xiriira isticmaalka hilibkan
waxay ku baraarugsanaan karaan in la barto oo waxbarashooyinka lagu daro jaamacadaha lagu dhigo maxadyada lagu dhigo sidoo kale dadkana ay wacyigelin la siiyo hadda soomaalidu dadka inta badan adduunka maanta wuxuu noqday hal macnaha hal qolbu iskugu yimid dadkii taleefonkaas wax walba ku wada jiraan marka in wacyigelinta la badiyo seminaarada ka hadlaya la badiyo loo sheego dadka hilibka caday inuu ka faa'iida badan yahay ama ka caafimaad badan yahay qofkan uga fiican yahay dheefidkiisana uga fiican yahay hilibka guduudan hilibka cad inuu ka fiican yahay in loo sheego dadkii ay saas ula qabsadaan tan kale waa hanti aan caadi ahayn oo fara badan oo ku jirto malaayiin millions and millions oo ku jirta baddana ku jira in laga faa'iidaysto oo si kuwan xoolaha loo dhaqanaya asna in looga faa'iidaysto dadka in loo lagu wacyigeliyo dabcan shir buu leeyahay dadka soomaalida qayb ka midana shirkaasay dhisataa marka shirkan uusan waxba ahaan daawo yahay tanka qofka ula qabsado ayaa yeela tahay haddaan soo duuduubo waa in wacyigelin loo sameeya dadkiina wacyigelintooda kor loo qaado lana baro oo maadooyinka la qaadanayo lagu daro oo dabcan wayna ku jirtaa oo kalluumaysiga maanta wasaarad dhan baa soomaalida u xilsaaranba iyo dadweynahaba marka sharciga badaha waa sharci caadi oo la barto waaya marka in ayaana dadkan ay bartaan waa mid lana wacyigeliyo daawooyin badan buu cudurro badan buu daawo yahay maadaama qofkii uu jirkiisii difaaci uu kor u qaadayo wax walba oo difaaca kor u qaada waxay daawo yihiin maxaa la dhihi jiray waxay u yihiin waxay daawo u yihiin jirkay daawo u tahay waa midda labadaas saan maqdhirta kuu sheegayba cudurrada sida digaag oo kale waxaa la dhahaa wuxuu ka hortagaa in qofka ku dhaco stroke ama habitation dhikarka waxa loo yaqaana inta badan ku dhaco ayuu ka hortagaa marka aad qofku isticmaalo sidoo kale samara kuu sheego karasoolka oo kale lafkiisu waa xanuun waaye haddii qofka hilibka cad inta badan basdo inta badan karasoolka ma dhacayo sababtoo saliid badan maba lahanba qofkina dufan wuu u baahan yahay marka meeshuu aadi lahaa inuu dufan badan isticmaalo isagoo isticmaalaya saalaliga dufan badanna ma helayso sidoo kale in qofka anemic ku dhacdo ku dhacdo ku dhacdo anemic dhig la-aan ku dhacdo kale jirkiisa inuu difaaciisu lumo sidoo kale waxyaalaha uu kalluunka oo kale iyo lababa ay awood siiyaan waxaa kamid ah xagga qofka raganimadiisa iyo awoodiisa iyo firfircoonidiisa iyo xataa xagga mataqaanaa marka run loo caadi looga hadlo gogosha oo kale inuu qofku awood noqdo qof si fiican u gudan kara gogoshiisa iyo noloshiisa sababtoo gogosh waxay waxay waxay ka ukuntaa ama waxaa sabab ah qofku inuu caafimaad fiican leeyahay qofku inuu jirkiisa nadiif yahay marka dhinacaas lafkiisa ama fiitimaanka kor usu kacsan yihiin dhinacaasna way ka caawineen in qofka awoodiisa hoos u dhacdo dhinaca jiri ahaaneed dhinaca raganimo ahaaneed intaba hoos u dhacdana uu ka caawina qofka hilibka gudusan isticmaala inuu kaga halis badan yahay qofka kale xanuumo fara badan wuxuu kaloo farqi u dhexeeya inuu asagoo ka saliid badan yahay waxaa kaloo u dhexaysa in uu asaga dheefshiidkiisa uu mar walba ka culus yahay oo dheefshiidkiisa culays badan fuulayo kan hilibka gudan isticmaalaya marka loo barbardhigo kan hilibka cad isticmaalahaya muuqaal ahaan sidoo kale inay kala muuqaal fiican yihiin oo maadaama qofka difaaca jirkiisa uu si fiican nadiif yahay cudurro badanna uu laga yaabo inuu kaga fiicnaado inuu inay difaac u noqoto qofka muuqaal ahaan xataa inuu ka muuqaal fiican yahay xataa waxaa la dhahaa da ahaan iyo iyo adkaysan ahaan marka dambe xataa inuu ka adkaysan badan yahay oo waqti badan uu isagoo ku gaari karo isagoo xoog leh meesha midkaan laga yaabo inuu hilibka guudan maalin walba isla isla dhacay inuu sida odayaasheena oo dhambe dhakari waxaa dhameeyey karasool la dhameeyey waxaa sababta aan hilibka geelay maalin walba cunahayaan waayo jacaan walba ay hoteelada ka cunahayaan baaqiya iyo iyo qayb ka ah hoteelada hilibka aad loo isticmaalo guudan okay doctor aad aad mahadsan tahay ugu dambeyn maxaad bulshada ku baaqi lahayd adiga uu faraya muhiimadda uu leeyahay hilibka cad baaqaan usoo jeedin lahaa waxaa waaye ninkastoo annaga naan badda ganin laakiin bad baa noo dhow hilibkana da waa la keenaa hilibka gudanna waa laheli hilibka cadna waa heli karaa magaalana waa laga heli karaa baaqaan usoo joodin lahaa marka waxay tahay inay intixkaraankooda hilibka guduudan laiska yareeyo kolle dabca jirku u baahan yahay waana la isticmaalayaa laakiin in la yareeyo xadiga la isticmaalayo la yareeyo maalmaha la isticmaalayo la yareeyo bedelkeedana qofka hadduu awoodi karo intixkaraankiisa uu isku dayo inuu isticmaalo hilibka guduudan haddii xataa usbuuc uusan maalin maalin iyo laba intuu ka awoodo inuu cuno ayaan usoo joodin lahaa hilibka guduudanna sideedaba aad iyo aad loogu taxadiraa dabcan lama wada joojin karo faa'iidooyin baa latarkiisu leeyahay oo faa'iidooyin badan buu leeyahay xanuumaysan ha wato laakiin asagana inaan la yareeyo aan maalin walba dheeri aan loo cunin ee waqti kooban laga dhigo guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaas inooga eeg barnaamijkii caafimaadka eed kala socoteen raadiyaha sanguni mujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makartis barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyay islamarkaan idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cali samow intaan toddobaadka dambe ku kulmi doona barnaamijka mid lamid ah waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
عينيني وعرجينا هلا انتي